qaar ka mida milkiilayaasha gaadiidka waaweyn ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay in gaadiidkooda loo diiday inay galaan dekada weyn ee magaalada muqdisho qaar ka mida milkiilayaasha gaadiidleyda oo magaalada muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa waxay sheegeen in dowladda soomaaliya aysan weli waxba ka qaban dhibaatooyinka muddada sanadaha ay ka cabanayaan waxa ay dowladda ku eedeeyeen in aysan wax ka qabanin dhibaatooyin muddo soo jiitamayay oo soo bilowday dowladdii hore balse hadda ay tahay xilligii ugu darneed waxa ay sheegeen in shakhsiyaad loo dhiibay maamulka dekadda magaalada islamarkaana gaadiidkooda loo diiday in ay gudaha u galaan cabdulaahi cali faarax cunaaye oo ah afhayeenka gaadiidleyda dhiban ayaa warbaahinta u sheegay in muddo shan sano ah gaadiidkooda aysan gelin dekadda magaalada muqdisho waxa uu sheegay in uu muddo u soo joogay xaaladaha kala gedisan ee dalka balse uusan weli arkin dhibaatada hadda haysato oo kale bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa maxamed magacayga waxaa leeyahay cabdulaahi cali faarax cunahaye kuna magac dheer mujaahid loona bixiyey konton iyo shantii waxaan ahay afhayeenka gaadiidleyda dhibanayaalka oo aad arkaysaan oo xaquuqdoodii la duudsiiyey oo dowladdii ay shacabka ahayd oo u dhaaratay ay dulmeen oo ay duudsiiyeen xaquuqdoodii afhayeenkooda ayaan ahay waxaan doonaynaa marka inaan ka hadlo waxa dowladda federaalka ahi ay adduunka u sheegto oo ah in cadaaladi jirto ayaan beeninaynaa shan sannadood baan dowladda federaalka u cabanaynay dowladda soomaaliya tii ka horraysa iyo tan labadaba waa inaga hoos qaadi weyday maanta u caban mayne waa ka cabanaynaa waxaan uga cabanaynaana waxa qodobada soo socda sida aad u jeeddaan garashkaas iyo baabuurtaa hortayada taagan ee nuuc walba every heavy veco beenis hadduu yahay foolfa hadduu yahay iskaaniya hadduu yahay iyo hadduu yahay ayu nuuc sweden mark volvo ayu nuuc waad arkaysaan halkaasay ku baseen dadweynihii lahaa oo shacabka ahaa oo soomaaliyeed waa yaka la taagan maalin walba markay ama dabadaha tagaan ama dalagooda qodbanaya midnimaa jirta soomaalinimaa jirta nabad iyo nolol baa jirta been bay u sheegahayaan ilaahayna been bay u sheegeen dadka ay u sheegayaanna been bay u sheegeen waa cusuriyad intaas isticmaarkii iyo maanta inta ka dhex leh dowladihii soo jiray iyo wakhtigii dowlad la-aanta ahaa tanoo kale mid la cadaalad xumaa waxaan ka cabanaynaa cadaalad daro waxaan ka cabanaynaa masuq maasuq waxaan ka cabanaynaa qabyaalad layf ah oo aan soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo afartanki ilaa maantay oo anigu aan joogo oo aan xasuusto inaynana soo marin tanoo kale qaar ka mida milkiilayaasha gawaarida waaweyn ee goobta warbaahinta kula hadlay waxa ay sheegeen in laga qaado lacago aada u fara badan gaariga gelaya dekada weyn ee magaalada muqdisho bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ka cabanaynaa dowladda federaalka ayaan ka cabanaynaa wuxuu yidhi dowlad ma arkay ka darayaasha dadweyne ma arkay dulmilowyada dowlad ma ahan hogaamiyayaashiibaa ka fiicnaayoo ka furcadaayoo wixii dhibahoo dadka bini'aadanka loo geysto qabiil baa looga dacwoon jiray haddeer meel looga dacwoodo lama arko waa dowlad kaliga danaystaah dowlad ma ahan dadka u danaysa waa dowladda lixda kabani siisay dekeddii soomaaliya oo dhan lixdaas kabanina aas-aaskoodii waxaa lahaa ninka la yidhaha xasan sheekh maxamuud markii uu loolankii lacagta uu ku galay madaxweynenimada uu ku qaato ganacsatada ka qaaday lacagtii wuxuu inta u yimaadeen yidhahdeen lacag ku siin mayne lacag hana siine kabaniyaalna sii madax bannaan waxa weeye marka aan idiin sheegaynaa kabaniyaashaas laaluushqaatayaalka oo dhiigyacabka oo dadkii baabi'iyey oo keligood danaystaha oo baabuurkooda maahane baabuur kale aan u oggolayn oo haddii alla inta baabuurkii ay ogolaadaana lacag waxay ka qaataan laba boqol oo doolar bay ka qaataan oo maxaaba u soo haray ninkii baabuurka ahaa allaahuma innaka cafuwun kariimun xaliimun tuxibu alcafwa wacfana yaa kariim ilaahayaa horta waa linqabadu kore ilaahayaa macnaha marka hore yacni ku codsadaan inti dhibka unan haysada ilaahaya waa linqabadu kore bini aadan dhankasta la sheegay waa ma linqabadu kore ilaahaya waa linqabadu kore tiidii lamaad saddex kambani oo kambaniyaasha lixda kambani ah ya mayl eray macnaha kalaawiti lan ansixi lanki macnaha lanki wasiirka haya yasi wasiirka saddex kambani ya ma eray macnaha maysan siyay kalaawitadaa sansiyay kalaawitida gooy beesaha linseen beesida linseen beesidaas waad taasa hatan hasoo otay afar maalmood ishan maalmood wala etab walsaase ku dhiman tiidii lamaad may waa macnaha arday gaadiidkii kan aragahaytan meel fidhiyan aragahaytan ummatii rasuulka macnaha intaa ka rafaadi si lixdaas kan bar yam jidka lang heri boqoli konton doolar oo toban doolar boonada lang qoraw iyo meelin ka qaadahay milkiilayaasha gaadiidleyda waaweyn ee warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho waxa ay sheegeen in wasaaradda gaadiidka dowladda federaalk soomaaliya ay bixisay aqoonsiyada gaadiidleyda iyaga oo sheegay in qaarkood ay dib ugala noqotay